asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa aalaada halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalde waana xubinteena murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo qaybaha farada badan aynu kusoo qaadan jirnay innagoo sheekooyinka caalamiga kusoo qaadanayna weli waxaynu daba soconnaa su-aalihii sayid maxamed cabdil xasan la weydiiyey ee uu yidhi saddex rag kalama tashado oo aynu hal mida soo marnay midda labaadna waxaa la yidhi sayid maxamedow maxaa kale oo aadan ragba kala tashanin kolkaasuu iyadana bannaanka dhigay oo yidhi haddii eeba idmahayo taasoo ah haynta anigu aan haysto ama waxa anigu aan haysto lacada yaa dad u baahan ii yimid waxan marka tan rag kalama tashadi waxa weeyuu yidhi waxan ma bixisaa oo ma sadaqaysaa mise waad daysataa bixi baan isaga daayey dhegeyso waxan ma bixisaa oo sadaqa ma u bixisaa mise waad haysataa bal tala geli hadday noqoto taa iyada anuu ragba kalama tashadu yidhi oo bixi baan isaga daayey waana bixiyaa buu yidhi waxaan bixi baan isaga daayey taa halkaa maxaad ka aragtaa aniga lafahaygu kama tashado waxaan sadaqee iyo ha sadaqaynin aniga lafahaygu kamama tashado yidhi ragna kalama tashado hadalku waa sidaa saa u fahan waxa ku yidhi waxaan ma bixisaa mise waad haysataa bixi baan isaga daayo yidhi sababtoo ah haddiiba adiga lafahaagu aad kasoo tashanaysa waxaad ma haysataa mise dad baad siisaa dee adaaba ka tashaday oo wixii hadayaan baad gashay haddaad hadayaan gashayna wax caloosha kuu adkeeya waad u baahan tahay sayid maxamed muxuu ka hortegey marka waxa uu yidhi waxaan ma haysataa mise waad bixisaa dadba kalama tashado oo nafteedana kalama tashado oo go-aan baaban ka leehay buu yidhi gooni go-aankaasoo ah bixi baan isaga daayay taasoo kutusaysa deeqsinimadiisa iyo inuu ahaa nin waxyaalaha uu bixinhaya aan ka labalabaynin ee go-aankiisu cad yahay halkaasay kaaga caddaan meelo kale oo gabayadiisii cajiibka ah haddii aan ku noqonnana markii uu xiin fanin ka hadlahayey waa kii lahaa xaashaadilaahiye nin goba xamasha wawceed aada ugu fiirsaya meel kale oo haddii la kuusaba ogolyahay isla islagabagan ka mid a bilowgiisana waa kii lahaa nin kaloon xafiilaba adaan xayida kaa rogiy kumayaal xawaanaan lahaa xag u siima geel far badan baan rabay inaan ku siiyo aan la xifaalsan ama wuxu diidaba adiga un baan xayida kaa rogi oo aana waxbaba kugu qabsanayn waa kii lahaa waa markuu suldaan faarax la hadlayay suldaankii baxayow faaraxow hadalka waa loo xutumaya adna xaashibaa ila timid xaakim soo qoray waa gabayga cajiibka ahaa oo gabay ilaa sideed qaybood u dhaca oo isaga laftiisu murtidii soomaalida o dhan ay ku kooban tahay aada isdhih oo maaragtay gabay kutusahaya inuu ninkanu jihaad iyo meel fog higsanayay gabay kutusahaya inuusa qaraabadiisa iyo dadka baahan u dirnay gabay kutusahaya inuu higsi leeyahay gabay kutusahaya in waxbixintu ayna waxba ahayn gabay kutusahaya wax walba inay meleg leeyihiin gabay kutusahaya gabay maaragtay dhinacyo fara badan wax kaa tusahaya oo cajiib ah oo daad ah ayuu gabaygaasu ahaa marka xaashaalilaahi nin goba xamasha oo ceeb intii aniga lay xaman lahaa xilliga soo meeri aduu maanta kuu xoolo yahay xamarkii dheeraa waa kii dhahay marka uu saa leeyahay muxuu kutusayay wuxuu kutusayay faraskanu si kastaba uu qaali u yahay ama faraskanu si kastaba mid cajiiba u yahay inuusan isaga xaggiisa waxba ka ahayn ee uu faras yar oo maskiin ah uu xaggiisa ka yahay ayuu ina tusayay waana waxbixintii waa middan waxbixinta ee uu ka hadlahayo ee uu leeyahay haddii ilaahay idmahayo waxan ma bixisaa mise waad haysataa bixi baan isaga daayay inta qof kasta oo haystana waxaa u roon sidaa sayid maxamed yidhi oo kale waxan ma bixisaa hebel wax ma siisaayo ma ka daysaa wax siidaa u roon oo taasaa roono mar haddii calooshaadu wax soo galaanba waxbixintu haddii lagaa muto inaadan joojinin ayay ku fiican tahay sidaa sayid maxamed yidhi ama aadan talaba gelinin oo aadan dhihin waxan ma bixisaa iyo ma daysaaba talada noocaa aba aada la aadin saasay ku fiican tahay waa waxbixinta markii laga hadlaayo middaa iyadaana sayid maxamed cabdilla xasan waxa uu yidhi ragba kalama tashado saddexdii uusan ragga kala tashanin ayay qayb ka ahayd waxaan ma bixisaa mise waad haysataa bixi baan isaga daayey oo sabab aan rag ugala tashadaba meesha ma taallo ayuu ina leeyahay mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenan murtida maanta haddii rabbi idmo waxaan dhahaynaa ama waxa ay noqonaysaa waa yeel kaardhow iyo kuftinba lagama waayo waa yeel kaardhow iyo kuftinba lagama waayo